baaxadda ay leedahay abaaraha iyo culayska ka jira dadka iyo dalkaba waxaa aad iyo aad runtii noo taabtay culayska ka jira dhammaan dhulka soomaaliyeed ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummadda abaarta ka kor qaado asagaa qaadi kara runtii waxaa culays aan la koobi karin oo ka jira oo sida warbixinnada aan ku helnana naloo sheegay dadku in xoolihii wixii qaxi karana ay qaxeen oo hoos iyo hiiraan la aaday dowlad goboleedkaas kale hirshabeelle dadku ay u bateen qaxoodu waxna ay dee xoolihii inay lacdaan ay bilaabeen culayskana dadka hadda wixii ka bilowda uu saaran yahay laakiin waxaan rabnaa dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastay adduunka ka joogaan inay ogaadaan sidii diini uu sheegay mucaawano hay-ad ajnabiyu ay soo dhiibto inaysan dadkooda badbaadin karin ee dadkooda ay ka soo gaaraan hadday wax soo diri jireen wixii ay soo diri jireenna ka badan ay laban laabaan iska warqabka dadka soomaaliyeed waa run abaarta baaxaddeedu aad bay weynta shan milyan ay saamaysay milyan iyo bar dad ku dhowna heerka ugu adag oo abaarta ay ka joogtaa waxaan laakiin aaminsanahay dadku maadaama hadda macluumaadka laga heli karaa ay ka badan yihiin waagii hore oo abaaruhu ay dadka ay la jireen inay dadku gurmadkooda soomaaliyeed oo meel kastay joogaan ama ahalkooda usoo gurmadaan ama qaraabadooda usoo